Ku-simaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa magaalada Jowhar si wadajira uga daafuray mashruuca biyo-xidheenka saabuun kaasoo wax weyn ka bedeli doona nolosha in ka badan saddex boqol oo kun oo beeraley Soomaaliyeed ah. Munaasabadda lagu daafurayay mashruuca ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo saraakiil ka socday qaramada midoobay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa sheegay in mashruucan uu faa'iido badan u leeyahay beeraleyda maanta waa maalin weyn ama ah ayaanu madaxdeenayna waa ugu sidamay in maanta mashruuc intaa leeg laga daafuro soomaaliya gaar ahaan dowladda hirshabeelle mudane ra'iisul wasaare fadhiya mudane ku-xigeenka ra'iisul wasaare runtii ummadda soomaaliyeed maanta waxay jirtaa maalin weyn inaad maanta daafurto mashruuc soddon iyo afar sano kadib mashruucintaa leeg inuu ka dib galo dalka soomaaliya adiga madaxa wasiirada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxay u tahay farxad weyn ayay u tahay waxaan leeyahay mariyo mudane iyo kulooyin waxaa dowladda iyo dadka hirshabeelle sharaf iyo fursad weyn u ah soddon iyo afar sano kadib in maanta dib loo hirgeliyo mashruucii la dhihi jiray biyo-xidheenkiisa guud ama faaw
mudane saalax ayaa sheegay in hirgelinta mashruucan uu waxtar u leeyahay bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka islamarkaasina uu xal u noqon doono waraabka beeraha iyo dhibaatooyinka kale ee ay sababaan fatahaadaha iyo daadadka uu sameeyo webiga barnaamijkan hadda laga fulinayo barnaamijka maaraynta iyo kaydinta biyaha webi shabeelle oo baaxaddiisu ay gaadhayso boqol kilomitir waa kanaalkan maxaa la yidhahdaa saabuun 2.5 million cubic meters uh, liters oo biyo ah ayaa lagu kaydinayaa milyan iyo badh dadka soomaaliyeeda baa waxyeelladii daadadka laga dahaadhayaa laga ilaalinayaa qoysas gaadhaya saddex boqol iyo lixdan kun ayaa wax soo saaranaya saamayn intaa ka badanna waxay ku yeelanaysaa ilaa iyo shabeellada hoose iyo magaaladii muqdisho ahayd ee saddexda milyan ku noolaayeen iyo guud ahaan degaanada waxaan rabaa inaan sababeeyo haddii dowlad yaridu ama dowladdii burburtay ama nusqaantii dowladda ku jirtay ay sababtay webigii inuuba buuxsamo oo ciid ka buuxsanto oo biyo la waayo oo xilliyada qaar ay ciyaalku kubadda ku ciyaaraan meeshii xinto iyo la odhan jiray waxaa maanta suurto gelisay in boqol iyo lixdan kun oo milniyal barnaamij gaadhaya la holiyo oo laysku dayo horta waxaa suurto geliyay ilaahay ka sokow waa dowladnimada inoo curatay ma aha dowladnimada xamar un ka jirta ee annagu hadda aannu ka soconno ee idinku metelno ee waxaa iyana ku halkaa ku lifaaqan oo ku ladhanoo ku jirta dowladnimada heerarka kala duwan ee heer hirshabeelle iyo ilaa heer degmo degmada jowhar mashruuca maanta laga daafuray magaalada jowhar ayaa door muhiima ka qaadan doona kordhinta wax soo saarka beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe